tuulada xud raciise oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe waxaa ku yaala tuulada hal dugsi oo qura waxa uuna leeyahay heerarka hoose iyo dhexe kaas oo ay caruur badan wax ku bartaan iyadoo dugsigaasna uu ka kooban yahay lix fasal oo dayactir xoogan u baahan xilligan sida uu rediyo isnaay u sheegay maamulka tuuladaasi guddoomiyaha tuulada xud raciise ee degmada mahadaay xasan maxamed abuukar ayaa sheegay in sanado badan dugsiga xudur ciise ay caruurta wax ku baranayeen daruufo kala duwan taasna ay qayb ka tahay agab la-aan isagoo maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha daneeye waxbarashada ka codsaday in laga taageero xuquuqda macalimiinta ee dayactirka dugsiga waxbarashadu waa un adiga iska gaabi si la rabe maaha ardayo ardayda iskoolsoo awileyn waa iska dhibbeeda macalimiinta iskuulka halka iskuula tuulada xudurciisa ku yaalo waa dugsi hoofa dhexe waxa uu shaqeeyaa wuxuu ka kooban yahay lix fasarow ka kooban yahay waa ka koobnaadee macalimiin afar ayaa ka shaqayso iskuulkana waxaa dhisay hay-ad la yidhahdo asition disidiisii hore dhowr sano oo tuulada ku dhisan yahay macalimiintuna hadda labadan sano daryeel ma helaan hase ahaatee ma jiro hadda wax daryeel ay macalimiinta heestaan wax jiro wax jiro wax badan aan u tabinaynaa meelaan u marino aanan aqaanin unagu dadkeena dad beeraley ah oo maaragtay hadda raadiga huraadiyaan aqaaninaan nahay cid kasta cidii gacan ka geysanaysa dowladda federaalka amba ha ahaatee hirshabeelle amba hay-adaha caalamiga amba intii ummadax oo islaam oo oo maaragtay qofkii wax baraayo oo qof bini aadan qofkii ku taageero inuu waxbarto qofna ilaahayaa u jaafinayo waxaan go-an nahay in gurmadna loo sameeyo si ardayda mar lamaad iskuulkooda dibay oogu noqaan oo iskuulkii dayactir loogu sameeyo macalimiintina si ay waajibkooda usii wataan in gacan la siiyo xudur ciise waa tuulo hoos taga degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa xilligan ka jira duruufo kala duwan oo ay qayb ka tahay waxbarashada iyadoo dadka halkaasina ku nool ay yihiin beeraley